wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkanna waxaannu ku eegaynaa barnaamijkan khatarta iyo weerarada ururka al-shabaab oo u muuqda in ay ku sii fidayaan waddamada deriska la ah soomaaliya dhowaan ayay ahayd markii ay al-shabaab sheegatay mas-uuliyadda weerarkii lagu qaaday westgate moll magaalada nairobi ee dalka kenya sidoo kalena magaalada adisababa ayaa qarax ka dhacay guri gaar loo leeyahay waxaa la sheegay in ay ku dhinteen laba qof oo isku dayaayay inay weerar qaraxyo ah ka fuliyaan magaalada adisababa oo xilligaasina ay ka dhacayeen ciyaar ka mida isreebreebka koobka adduunka ee qaaradda afrika oo ay ku kulmayeen ciyaartoyda waddamada nigeria iyo weliba ethoobiya sidoo kalena dhowaan waxaay safaaradda maraykanka ee magaalada kambaale soo saartay digniin ku aadan in weeraro la mida kuwii lagu qaaday moolka westigate ee magaalada nairobi ay ka dhici karaan dalka uganda haddaba maxay tahay sababta khatarta ah kooxahan xagjiriinta ah gaar ahaana al-shabaab kusii fidisay guud ahaan gobolka waxaan wax ka weydiin doonaa oo arrimahaas iyo kuwo kale wafaaqidi doona cabdiqaadir xaaji maxamuud dhaqane oo xildhibaan iyo wasiirba kasoo noqday dowladihii soo maray dalka ee kala duwanaa isagoo jooga magaalada nairobi ayuu cabdiqaadir qadka telefoonka igu waramay cabdiqaadir marka ugu horeysa kusoo dhowo barnaamijka martida mikrofoonka su-aasha ugu horeysan raba inaan ku weydiiye waxay tahay maxaa keenay in dagaalka al-shabaab ee gudaha soomaaliya uu noqdo mid u gudbo wadamada dariska
ah alase waa mahadsan tahay laba ama saddex qodob baa keenay waa midda koowaade xeeladaha dagaalka iyo taarka ayaa wuxuu keenayaa waxaa ka mid ah in ciddii kugu soo duushay iyo ciidamada kusoo weeraray in la daba maro oo saldhigooda iyo hogaankoodii iyo meesha ay ka xanuunsanayaan lagu dhufto marka ahaan iyo military ahaan waa u doorteen oo waa ka muuqataa midda labaad waxa weeye nimankan niman soomaali ah oo urur soomaali ah oo caadiga ma ahay al-shabaab siday u ahayeen waxay dhahan qaacidaan noqonay marka tababarkii iyo cilmigii iyo dhaqaalihiina kordhay sidaa darteed wadamo kale oo dariska ama kenyahada ama etoobiya ama uganda saa sheegtay oo qowmiyaadka kasoo jeedaan oo aan soomaali keligeed ahaynna way ka dhaaan marka labada arrimood iyo qaybta midda saddexaadna waxaa weeye dhibkii iyo culeyskii gudaha soomaaliya waktiyadii sanadkii hore ha ahaadaan ama sanadii lasoo dhaafay ayay xaliyeen khilaafkoodii bay xaliyeen ay taabtigooda military ay bedeleen dowladii soomaaliyeed baa meel usheegay amisom ayaa iyo aragti kala duwan kala qaadatay marka way firaaqoobeen taanis bay heleen sidaa darteed inay marka wadamada dibad aadaan waxa uu soo baxay saldhigyadii dagaal ka socday baa ka istaagay mar haddii kumanaan ciidamo ah oo wadamadaasi hadda dariska sida kenya iyo ethoobiya iyo uganda iyo ay wadankii joogaan oo gudihii soomaaliya ku sugan yihiin maxaa ka hor istaagsan in culays ku filan al-shabaab ama kooxahan qaacidada xiriirka lale ay iyagu saaraan si aysanba fursad ugu helin in iyaga la weeraro horta waa saxda nin kastoo aan military ahayn oo dhinaca kale haddana waan wax baan ka akristay militariga dagaalka la yidhaahdo gorilla war ama kudhisoo ka dhaqaaq ama xarbo casaabaadka la yidhaahdo ee jabhadeynta la yidhaahdo taariikhda laguma hayo dagaal cad oo military oo cid iyo bad iyo dun leh oo waa yar tahay haddaan farsamo iyo taakiir kale loo samayn marka waa midaasoo midda koowaay marka hore nooc dowladnimo ah iyo dowla islaamiya iyo gobollo iyo maamul iyo canshuuraha ayay aadeen markii dambe laba two thousand iyo elevenka muqdisho ka baxeenna waxay isku diyaargaroobeen dhaqankii dagaalkii jabhadaha ku dhufoo ka dhaqaaq marka ciidankaa sheegtay todobiyo tobanka kuna ee hadda tusaale ahaan maka jooga oo kule balaawa oo boqol kilomitr ama siddeetan kilomitr ilaa lix kun oo ciidan la keeno saddex labaatan kun laga dhigo oo diyaarado la keeno anagu ma gaari karro waad garanaysaa marka in aysan waxyaalo kala jiraan oo isku hadaf ma aha isku siyaasad ma aha waxyaalo badan baa jira oo aanan kusii dheeraan karin marka dhinacaas dhinaca amisom dhinaca hoygii soomaalidu ahayd ee ayada ahayd mas-uuliyadda qaad ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed iyo hogaamintii waxay ku mashquuleen dibad iyo siyaasad iyo meelo kale marka arrimahaasaa sababay falastiin inay nimankan jaanis helaan amisom iyo dowladda soomaaliyed xataa aan islasan qaadin afrika dhibaatooyin badan ay soo martay oo gumaysiga ugu horreeyey kadib dhaqaale xumo dagaalo sokeeye kelige talisiyaal dhibaatooyinkaasay soo martay mala dhihi karaa dagaalka argagixisada hadda ay ku haysa afrika wuxuu noqonayaa qeyb cusub oo ka mid a dhibaatooyinkii iyo dagaaladii soo maray qaaradda oo sida hadda uu bilowgu u yahay waxaa dhici karta inuu ka xoogaysto dadka xag jirka ee dhibaatooyinka geysanaya xataa gudahooda ay kasoo bixi karaan waa runtaa waa jirtaa sababta ah qaaradda africa markaan kusoo noqono hadda ilan september wixii ka dambeeyey hadda labadii sana udambeysa waa la socotaa boko haram nimanka la baxay maali galbeedka africa hataa maalinta ra-isul wasaarihii libia ayaa la afdubay oo iyo libia waxa kasoo socda dhinacankana taariikh badan baa jirta falastiin oo marka laga hadlo hadda soomaalidan shabaabka ah ee dhinacan alqaacdada ka noqotay markaas barqus iyo lagu noqdo iyo taariikhyii lasoo maray iyo sin maxamed billa xasan iyo marka lasoo maray iyo iyo nimanka la ohan jira xataa mar kamida dowlad weyn ahaa in ay la xoreeyay zanzibar iyo tanzania iyo mombasa iyo wax badan baa ka dhaxay soomaaliya iyo east africa taariikh islaamnimo ah oo xalaaraad ah oo ganacsi ah oo diina ka dhexaysa marka way ka dareeman waad ka dareemaysaa in albaabkan la yidhaahdo bariga africa oo iyaduna meeshii waagii hore kasanbalanke iyo yurub laga galay inay ahayd laba albaab ah oo wadamada west africa inta u dagan yihiin marka dowladaha afrikaanka ah oo aan fahmin nimankan dowlada iyo arrimahooda xagga dhaqaalaha corruptionka iyo xagga maaragtay isku dhamaantooda waxyaalahaas sababay noqoto janis kuwan kale ee reer galbeedka ah kule waan la dagaalamayna naftigeeda falastiinay afghanistan lixdan kun oo naata la geeyey awoodda ugu badneeda dhaqaalaha la geeyey intelligensiga adduunka la geeyey saddex boqol kun afghanistan loo sameeyey waana la socotaa in nato saldhigeeda la weeraray baaradii maraykanka kaabul la weeraray hotel shirton la weeraray waa mahadsan tahay dhaqan waxaa jira dad badan oo arrimaha soomaaliya ka faallooda waxay sheegaan in ciidamada kenya oo kale tusaale ahaan ay dhaafi waayeen magaalada kismaayo weeraradii al-shabaabka lagu hayana ay istaageen kadib markii ay magaalada qabsadeen ciidamada etoobiya sidoo kale in qeybo ka mida baay ee bakool ay ku jiraan laakiin aanay si rasmi ah dagaal u qaadeynin oo qeybo isla gobolka ka mida ay al-shabaabka weli joogaan sidoo kale shabeellaha hoose sida haddaba adigu aada xustay in markoo kale ay ciidan maaragtay kumanaan kunahoo dowladdii federaalka iyo amisomaha ay joogaan baraawana ay al-shabaab joogaan oo maalintii ciidoo kale a arkay sida laysugu soo baxayay marka ma la dhihi karaa tani waxay u muuqataa in al-shabaabku ay nafis ku heleen meelihii ay joogeen oo aan culays badan hadda oo ay ka baqaan aanu gudihii soomaaliya ku haysan taasna ay u suuro geliso inay waddamada deriskaa weeraraan waa sax weeye waana ku bilaabay wadamada darisk wadamada dariska ah ee ciidamada ka jooga ee amison waa la socotaa sana hore colays weyn iyo howlgal weyn bay sameeyeen markii dambana sidaas way istaageen dowladda dhalatay kumeelgaarka ka baxday hadda wararka aan helayo maydacada ka xasuusato bishii waxaa maqlaya warqad ay kenya degtay oo african union iyo amison weydiin ciidamada kismaayo jooga inay xagga badda ka galaan baraawe maadaama markii kismaayo qabanayeen inay magaalada burburto ama gurihii baaba ama shacabku baaba-aan ay xagga badda kasoo galeen wasiiradeen arrimaha dibadda wasiiradeena golaha wasiiradaba waxaa la yidhi ciidamo bad kama tirsana amison ciidamada baddana inay hore usoo socdo gaaraan ama markana arrimo kalaan ka aaminsana sidaa darteed waa inaysan soo dhaafin oo biyaha soomaaliya ay soo gelin maadaama arrimo shidaal iyo dano kale laga leeyahay arrinta ayadaa darteed u istaagtay hadday noqoto taatiig military ahaato kuwa kale soomaaliyana waxay dhaheen ma aanan fahmin badda inay soo maaraan marka arrimo is ah oo dowladda kenya iyo dowladda soomaaliya iyo amisonba oo jira ayaa sabab u ah inay dhacdo muuqataa nin toddoba iyo toban kun ciidan haysta oo marka jooga inuu baraaba yidhaahdo aniga inaa ciidanka masiimada ma tegayo inay dhexdooda ishaystaan waa ku muuqataa midaas kismaayo ee baraa u aadi waayeenna dowladdeena soomaaliyeed qayb bay ku ahayd in arrintaas kusaabsan igad iyo wadamada dariska ah isku bilaabeen marka hore haddankastoo marka dambe ay heshiiyeen
haddii awoodda gudaha ee soomaaliya ee al-shabaab la wiiqo oo dagaalka gudaha uu xoogeysto maxay ka bedeleysaa ha is leedahay weerarada ay ka fulinayaan wadamada dariska ah waxaan filayaa inay wax badan iska bedelayaan sababtoo ah hogaaminkii iyo tababarkii iyo hagidii iyo saldhiga dubaaba waa waa waa wax badan baa iska bedelaya oo waxaan filayaa in isbedel dhacaya haddana waad xasuusatay inay london hal nin oo iska socdo oo ayaa nin iska nin maxaan ku idhahdaa ingiriisa toori kula booliyo jilib oo suuqa ku jiray oo yidhi waan ka argoosanaya oo waxa london ka dhacay marka arrinta argixisada haddii xataa si walba loo qabto loo baabiiyo loo jebiyo hal in la isqarxiyo neefka waa bilawaayi maayo marka ma is leedahay waxay u baahan tahay in wadamada africa ay la yimaadaan qorshe cad oo ay heshiis ku yihiin oo ay kula dagaalamaan al-shabaab mase jirtaa si kale oo ay uga samata bixi karaan weeraradan maaragta hadda ku socda wadamada deriska la ah soomaaliya horta soomaaliya ayaa siinaya arrintan inkastoo arrin caalami ay tahay soomaaliya ay u taallaa oo hal waara in arrintan laga gaadho oo asal asal u ah two thousand seven oo lasoo qeybtoobiyaan baa lasoo geliyey oo maxkamadii islaamiga ahaa oo alqaacdihii shaqo kulen baa layihi waa qabsadeen haddana ciidamo kalaa galay intaasoo ciidan baa galay marka arrintan hadda africa kor igu soo qaadaysa adugu inkastoo xaaladdu ah mid caalami ay tahay haddana dadka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed baa looga baahan yahay aqli soomaal soomaaliyeed iyo siyaasad soomaaliyeed halkuna caalamiga waxaa waxaa ka horeeya soomaalida ka horeysa maxay soomaalida is leedaha way way ka qaban karaan hadda dowladda soomaaliyeed markay dhalatay iyo aan ka taariikhayn nimanka inay dib u xoogeysteen waxay waxay bilaabeen doorashaan galaynaa twenty sixteen madaxweyne hadlaya ra-iisul wasaare hadlaya halula twenty sixteen doorashaa dhacaysa xuquuqul insaan baa jira maxaan ku rahdaa waa in gabdhaha la kufsaday waa in maxaan ku rahdaa xuquuqda laga hadlo xaaladda lagu jiraba in ra-aasula soomaaliya markuu dibadaha tagay ama turkiya ama abdisabaaba ma horta lagu qaraacayo xaruntiisa sixteen baan la sheegalaya xuquuqsan baan ka hadlaya falastina wadankan wuxuu baahan yahay xaalad degdega oo military in lagu soo rogo lagu soo rogo hogaamin iyo amni laga shaqeeyo kadib dadka soomaaliyeed la heshiisiiyo xukuumad adag oo arrintan fulisa la dhiso marka nooc khiyaali ah oo aadan garaynin baa lagu jiraa in soomaaliya ay dagaal ku jirto oo niman qarxinahaya meesha la yidhaahdo kenya iyo adisababa iyo meesha la yihahdo kambala maba arkaanba waxaad moodaaba dowladda iyo hogaamintoodaba dagaalka iyo nimankay ku jiraan waxaad moodaaba inay wadan aan soomaaliya ahan ay xukumaan baa moodaaba marka ugu dambeyntii maxaa is leedahay waa looga guuleysan karaa kooxahan caqabada ku noqday guud ahaan wadamadii dariska ahaa iyo soomaaliyaba siyaasad sidee ahaa laga rabaa in wadamada africa ay la yimaadaan waa midnimo inay la yimaadaan arrimaha xasaasiga ee ku saabsan soomaaliya ayaguna ka dagaalamayaan oo leeyahay dana soomaaliyeed baa laga rabaa soomaaliya ee faragelinta ah ee xasaasiyadda keenaysa in laga fogaado oo la ilaaliyo haybadda iyo sharafta iyo iyo iyo qiimaha maxaan ku rahdaa shacabka soomaaliyeed hatarta nimankana laisla fahmo
inta ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii martida mikrofoonka toddobaadka waxaa marti inoogu ahaa cabdiqaadir xaaji maxamuud dhaqane oo horey wasiir iyo xildhibaanba uga soo noqday dowladihii uu dalka soo maray haatana ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya tan intaan dib damba ugu kulmi doona barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo